bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsiyaala miinfayla mudalba isu dhogdanga xaqdhowaada barnaamijku kulanku warsan oo min walba isan kubarta idaacad warsan ee magaalada tanbaydhabo dhugunsiyaala miinimahaaday u taarigdiya keedinta latmiyo sidiida bila todobaadda mud kun iyo toban sagaalka qodobada barnaamijka kulanku warsan akhyaar ee unimudana siinkahay weliba ku mid ah madiinaha maamulka koonfurka bee soomaaliya mudane cabdilcasiis xasan maxamed laftagareen yadda afuri barnaamij lagu magacaabo isla xisaabtanka shacabka iyo dowladda koonfurka bee soomaaliya barnaamijka siinkaaya sheekeenyahu iyo weliba usa taasi usan diraya dhammaan dadkii ku amooday qaray kudhihi magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbalandna taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimada haddii la arraa kheer ee weliba ku mid ah gudoomiyaasha aqalka sare iyo baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo heliis deeri kuriyad markii muddoba khilaafan dhexeeya labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland ayaa ku waramaya inay eetaa hadeetoo degan walowa shacabka ku nool magaalada kismaayo wiili iyo dareemaayeen hobsa taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan haddii laar waliba ku mid ah dhugunsiyaala madiinaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo yaa si kululusan ku hadalay qarihii kudhihi magaalada kismaayo qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsanna oo nimada kheeraysiinkaaya barnaamijka oo ku waliba saaray waan siinatirasi doone anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka booya dhanka farsamada madakudeerta waliba imaamudu doone saaxiibkayga maxamuud cali cabdulaahi mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo ee nordareertaan weliba wilson kilahmiin faynansiyatii dhegeysanla magaartiis muujadaha gaagaaban barnaamijka weliba asaare waan sina darasi doonaan cabdirashiid axmed ibraahim rashka boy dhegeystayaal ku bilaaway qodobkan ku horey dhegeystayaal magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland ayaa ku waramaya inay taaladii tooyadan deg walow saadooga lahadhaafi xaaladii eedii ankaasnaaytee haddaba si faahfaahin dheeraada unan ku ogaana dhugunseel xaaladihinka dambe ee magaalada kismaayo weliba qato teleefonkana kala xiriiraya waryaheena anisa axmed yuusuf ah oo inkuwarbiiday xaalada guud ee magaalada kismaayo
jebi ka duwan jebigii markaas ku sugneed magaalada kismaayo runtii meel hosteelaa oo markaasi ku casriyeynayeen markaasi ay joogeen mudanayaal badan oo ka tirsan dowladda federaalka iyo sidoo kaleeto maamul goboleedka jubbaland mas-uuliyiinteeda ugu sartareyso iyo dadweyne fara badan oo ku casriyeynayeen ayaa markaasi hostel lagu magacaabo cadcadtay ay ku sugnaayeen daqiiqado yar kadib ko iyo tobankii galabnimo markay ku feedmeen saacadda jawiga ayaa isbedelay gaari markaasi walxaha qarxaa ay ka buuxaan ayaa gudaha u galay hostelka cadcadtay magaalada kismaayo rashka jabiga wuu isbedelay sabaxan badan iyo rasaas ayaa la iswedaarsaday muddo sideed iyo toban saacadood ah ayay ku jireen halkaasi dagarqabayaashii ka dambeeyey aada mahadsan tahay cabdiraxiid xalay markii ay bilaabatay rasaasta aadka u faraha badan ayaa waxaa la sameeyey gurmad dhaabicii deg dega ahaa ayaa la qaaday isbitaalada waaweyn ee magaalada ayaa la geeyey ku dhawaad toddobaatan laba iyo toddobaatan qof ayaa markaasi haddii xisaabta laisku daray ay noqotay in markaasi dhaawac iyo meydba sidii madaxweyne axmed uu sheegay oo la xaqiijiyey laama amaankana ay xaqiijiyeen labaatan iyo toddoba qof ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyotay rasaastii markaasi ka dhiciisay hasir casaasi waayahay marka waa sidee xaaladda guud ee magaalada kismaayo hadda aad ila hadlayso
aadaa mahadsan tahay rashka runtii jabiga kismaayo aada isku bedelay runtii waxaa hadda socdo isla haddadan aan kula hadlayo baaritaano aad u fara badan oo lagu hayo shacabka iyo weliba baabuurta xamuulka qaada ilaa hadda waxaa xiran iska markaasi casaasay ama hotel casaasay oo markaasi xalay weerarka lagu qaaday ilaa iyo hadda dhaqdhaqaaqyada ciidankuwa ay wadaan hase yeeshee dagarqabayaashii soo weerartay hotelka waxay ahaayeen afar ruux saddex kamid ahi waa ay geeriyoodeen oo laba waa la toogtay hal kalena waxa uu isku qarxiyey gaarigii waday mid kamid ahay ayaa gacanta ciidanka jubbaland hadda ku jira sida lana amaanka ay sheegeenna xiliyada soodan lagu soo haya ama saacadaha soodan lagu soo haya ayaa wareysi dhiigi doonaa ninka gacanta lagu hayo waayahay marka magaalada kismaayo waxaan la soconaa in ay ka socoto doorashada madaxtinimo ee maamulkaasi halkaasi oo xalay weerarka ka dhacin ay deganaayeen musharaxiin badan oo u tartamay xilka madaxtinimo ee maamulka jubbaland marka ma jiraan musharax u taaganaa xilka madaxtinimo ee maamulka jubbaland oo qaraxaasi ku dhintay
adaa mahadsan tahay rashka runtii way jiraan musharaxiin ku sugan isla magaalada hase yeeshee mid ka mid ahi waxa uu ku geeriyooday xalay qaraxii ka dhacay hotel cascaashay weliba isasaateynta meesha ka socotay lana ammaanka waxay wadaan dadaallo ay ku sugayaan ammaanka debiga guud ee kismaayo xiliyada soodan ugu soo hayaan waxaa la filayaa in doorasho ay ka qabsoonto magaalada kismaayo ka waran saameyn ma ku yeeshay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee magaalada kismaayo saacadihii lasoo dhaafay mise waa ganacsiga sidiisii horey kusoo laabtay adaa maadsan tahay rashka runtii kismaayo sanadihii u dambeysay ma aysan arkin wax xabad ah ama dhibaatooyin rasaateed ha yeeshee xalay sooda ayaa la jaray dadweynaha reer kismaayo argagax iyo weliba waxa la maqli karin ayay ku tilmaameen dhaqdhaqaaqyadii magaalada aad bay u yaraaday wax kala socda maysan jirin laakiin saacadihii hadda u dambeeyey isla maanta oo lasoo afjaray ciidanka saaka madaxnimadii ay soo afjareen ugu dambeynna adii kismaayo hadda waxay way shaqaynaysaa sidii hore si ka duwan ayay u shaqaynaysaa ciidanka jubbalandna weli waxay muujinayeen taxadar dheeri ah
adduunyadu horumartay edeegsha la fudud waay anku dibdheeda la qabsay atm ka iyo masterkaarada ee i b s banka akaan ku furay i b s banka irid walbo aad suranta adlay ku foobsay beebsada adoo isticmaalasa atm ka iyo masterkaarada i b s banka i b s banka inta la helay abaad badanaa dhammaaday oyo ku mid ayin ehelkayse beesanka dira iyay walaha afjari iid hortiyeewaa la alaab malaysaday akaanka beesa inka jarta isticmaashanna ma ogooda ehelkii warmanka dira kor hodhownka shilayto inta iriidu nool i b s banka akaanku furay beesaka jarta ini adakaashata ambo ilbirigsyaal gudaasho ehelka ini beesan darta ariiri hoanka jarti i b s bank hadda akaanku furay oo qaado i t m ka iyo mastarkaarada i b s banka oo isticmaal adeega shalce dalmar kaafiya iyoonay weliba kulmiye adeega i b s yamibacdu ku helo kortee magaalada baydhabo mashiinka lan isticmaalo mastarkaarada sa'dan kulabata beesada yamay bacdan kahagaaga kortee hotel horyaal ama
waayahay dhegeystayaal dhinay kale waliba una xiriir la soo bilaayay duqa magaalada Kismaayo balse aan suurta gal way teenay qata teleefankoona wal kuweydanaa xaaladaha ka dambeeyay magaalada Kismaayo waayahay dhegeystayaal dhinay kale sheekayna way ya waliba usina taasi u sandaray dhamaan dadkii ku amooday qaraxii ku dhigay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland qaraxaasay iyo waliba inta badan ku amooday ilaa iyo labaatiyo toddoba qof meelo dhaawacana usmaraya toddobaatiyo siddeed qof
eheladii dadkii dhintay dadkii xalay halkaa shalay lagu laayey xalay halkaa ku dhintay ayaa tacsi iraayo lagu diraayaa ilaahay waxaan ka baryey intii dhimatay allah u naxariisto intii dhimatay allah u naxariisto qabrigooda allah u waasiciyo dembigoodii allaha dhaafo kullii waa la qaatay dembigoodii intii badnayde ilaahay inta kalena ha u dhaafo ilaahay waxaan ka baryey jannaadkiisa fasiixa ah sideedaa ilaahay ilaahay deeqdii cadligii ma aha ilaahay fadligii inuu ku geeyo inuu ku geeyo jannadiisa eheladii ay ka dhinteen oo ay ka tageenna sanad iyo iimaan allaha ugu deeqo wax aad looga tiraanyo allah wax aad iyo aad looga tiraanyo allah waxa lagu dilay gabadha miskiinta ah ee uurka lahayd khayrka waday labada isqaba jaamaca farid jirkii hore walaashan hoodanaalay allah u naxariisto nairobi annagoo joogna anaa isku meheriyey labadooda labadooda arooskoodii markii uu dhacayey anaa isu xalaaleeyey nairobi ayaa runtii gaari laii soo diray waa israacnay gurigii cusbaa salaatiyaalkaas yaala ayaa tagnay anaa isku meheriyey anaa isu xalaaleeyey runtii anuu haddana xamar jooga ayaa ay ila soo hadleen oo ay yidhaaheen kismaayo ayaanu nimid hoteelka jaamaca xeebta ku yaalaabeenaa ka caseeyey waxay yidhaaheen haddana waa mar kalaanu kusoo casuumaynaa markaad timaadid kismaayo cagti walaalkaa au timaadid meel kala degi maysid annagaad nala degaysaa annagaad naga mid tahay gabadhaa runtii waxaan u tacsiyeynayaa oo aan ilaahay uga barya inuu sabir ku irsaaqo aabbahe anigaa la hadlay aabbahe
alnuur construction company warshada bulkeetiga ee alnuur
واي أديكن يا ودي يومين ولا أدوجد balse ow ما هيك ديت أنا بلكيت أو أصدقن ببلوكسن war badanti widay aan walfayleha kindhii bay weydiisay lanki kuwa burburi ما إيه ما تأيله lanki galandiska jarta
bes eraaba may eta bilaayada dhatiintaala بلكيت بربر سنة لان كم بيسوا كقاضي beedaynimaada kuwelay bes oo dheh bulkeeti beriime ee om haddii aada baawuraha ku gentoona anburburaana haddii aada fadaasa warshada bulkeetiga ee alnuur ma la saato beesada bulkeeta adkaysi le بدانتي سيشل دوغو nanki beedshay ka dhisidoona بوك إيقايلة bogi i burburi باريشة إنك ويلانا bartalanka seedow ورشد بلكيتيغا ee alnuur كونستراكشن كامباني agabshay kun badan كبايتو مكو دمان كل إذيغا كونستراكشن كا
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanka warsa ku guda jirna barnaamijka waliba asaare waan sirdareysa dhegeystayaal anoo Cabdirashiid Ahmed Ibrahim Rashka Boya dhanka farsamada waa dhanka farsamada waa Mahmuuda idaacad warsa noor dare taageeray waliba awood singla min fayna mudiraha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdisiis Xasan Maxamed Laftigaran iyo geegada furi barnaamij lanka magadari isla xisaabtanka shacabka iyo dawladda barnaamijku ayaa waliba ha qaban qaabaday wasaaradda warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya iyadoona eh, kulanka geega daafurka ka qayb galeen gudoomiyaha baarlamaanka wasiirada koonfur galbeed iyo qaybo shal duwan ee bulshada ku nool magaalada tanbaydhabo haddaba aan ku horeen waliba een, khudbadda qaadaya eh, gudoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi ali watiin oo su ku hadalay eh, muhiimadii yeelatay isla xisaabtanka shacabka iyo dowladda walibana eh, ku hadala doona gudoomiyaha baarlamaanka aan ugu dambeyna madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdisiis xasan maxamed laftigareen iyo sheegay in xukuumadda tiirtiisa diyaaranta in la xisaabtama waana isku dalbaday eh, shacabka koonfur galbeed inay la shaqeeyaan Hotel, wala ma jiraan amay buu ahaa civic education wala amay buu ahay jiraan oo aqoonta madanigi oo laga talagalay in shacabka iyo baradan waajibaadka iyo ninka leeyi iyo baradan iyo waajibaadka dowladda la gelinaya badowdeed ogaatmay buu la baahaya laakiin micnaasha ma ah in shacabka le maybo dowladda mayna qodob war in yaraan ma laakiin mayba shacabka hor maybo dowladda erda shacabuhu sii may malasay qabanyahay waajibaadkiisuna say ka baahanahay inta waxku badan may booyaan baahay sababtee waa ay dowlad bood ku guri badi waa inagoo dowlad qabada lahayti may boo shacabka may boo yaa yaa yaa dhax jira ama canshuuraadkii haato ama amnigii haato ama irintas haato marka madafane waa aqoonta madanigii in laan kas oo koonfurka badbuloon in baradamay boo muhiim waay waajibaadkaas malik xoreehe wasaaradda arrimaha gudaha oo mayba maamulan qaabilsamay buu ah yaa yadanka baahin daban marka malifay marka inlan qasmay buu ahaa qis isogaadmay buu ahaa yamay buu ahaa yadan baahdi marka insha allahu may rajeynahay in warqabad badan ee muddada yaraysay oo dowladgoboleedka hunfaka baahiya jartii in warqabad badan may buu lahaa bandhi ka doon yamay buu ahaa ya rajeyna insha allah taas ku mali fadan yihiin ka shacabka eh wasaaradda arrimaha gudaha ilaafas mali fadan yihiin oo ka shacabka eh diyaaradaynteena kuwa anjaarada kudubaasha kamay buu magaalada ganacsadao sanbirta dhaxda leedah ma ilfadaya aqoonta madani ma ilfaynay waa iyo aqoon mudan may boyan tahay waa meediyo way ka ogaado qoran yaxsaabta may bolan sheego may bolan ogaado qoran meelu way haqa may bolan ma may bolan sirma ko meedu ko ogaado qoran meelu ma insha Allah ma jeena ha in marba nastaxlo gudo may bolan insha Allah ma jeena waajibu waqtasta oo qonfada badno إنه لا بسبب ذكرها أما وزبرها أما وزمين بواتيفيت نسو أعتمد أن يبتع بوتي بدل لك من بوتي وسلوه نسو أما أرجع أما من الحرم أرجع أما تيزيك داولة وحياة ما يبوها حول الاستباه نيو مرد أصلاك من أولاديه لحساب أنت نفسي من بوضعه وسكي ما يبوها يا يلد أولاده أصلاك بابر تصير بيرسي تصير ما يبوها أنا حقيقة نسي أولاده أقول دولي بكي ما يبوها أولاده لكن أنا شمال إن دولي لحساب تماريو دولت ما يبغى تقول لها ما نبغى ما نجمع ما في شغلة مرجعنا أفضل ما موت أو تيار دول هورن تيار دول إن ما نلقى وفر لا تفهم إيش تقول ما يبغى رجال ولا دولت هو أسبوع هذا ما أقول ما يبغى طلبات تكمل ما يبغى لها أقول ومدة بر إن تكمل ما يبغى لها تقول سلا تكما هاي ما يبغى تريمس تكمل تسوق ما يبغى بورة ما يبغى تريمس مثلا لو تكمل ما يبغى بس ما يبغى ما حبوا يوم قبل شو حيسا ما يبغى يوم قبل wala may buuha caadi may buuha maya marka dhaxalka wanaagsan hoob dhuma may buuha dinti meelo ka baxaad wala qad may buuha meelo ka baxaya marka malin baa ima mayse in dhaxalku sulah noole may buuha wayn baahani in maya waa alaa wala mudanka dhaqamaasi ku fiicnaan lahaa markii muddo maamulka uu jiro ee wakti ku filan uu haysto oo uu shaqeeyo kadib markaas in laisweydiiyo maxaa idiin qabsoomay iyo iyo in la xisaabto runtii anuu ka faa'iidaysanahay fursaddeeda yareed aan leeyahay muddo afar bilood in lagu xisaabiyo xukuumad iska tahay afar sano ayaaba ku fillaynba marka la farfar dhigo duruufaha aan ku shaqaynayno duruufta jirto marxaladda jirto imkaaniyaadka la haysto iyo sugitaanka dadka hamigoodu waxa ay sugaayaan runtii culayska jiro ayaa wuxuu ka weyn yahay waxa shacabka ay sugaayaan runtii dowladda koonfur galbeed mas-uuliyiinta soo martay dhammaan waxaa idiin sheegay shacabweyne waxyaabo aydan waxaa waa laga yaaba inaad qaarkood aad ka waraysaan qaarna aydan ka warhayn waxaan u malaynayaa deegaanada kale meel laga helaayo male nin mas-uula oo aad leedihin waa kula xisaabtamaynaa maxaad noo qabatay muddo afar sanaha ama saddex sanaha aanan weligiisna mushaar qaadin haddana subaxda soo taagan oo shaqaynaya golaha wasiirada dowlad goboleedka oo ku dambeeya marka saan hore u sheegay xisaabtan waa dambeyn doona waa imaan doona cid diidaysa in lala xisaabto ma jiro laakiin maanta insha allah shacabka waxaan rabaa inuu iga faa'iidaystaan fursaddan ay heleen inuu noqdo fursad ay la fadhiistaan madaxdooda mas-uuliyiintooda wasiiradooda ayagoo u gudbinaya baahidooda shacabka inay baahidooda ay gudbiyaan sida ay wax u arkaan in wax loogu qabto ay soo gudbiyaan wasaaraduna ay kaga faa'iidaystaan cilmi baaris badan oo ay samayn lahayn ay samayn lahayn assessment badan oo ay samayn lahayn wakti uu ku bixi lahaa laga yaaba xitaa aan lahaynin maalgelinta assessmentkaas ugu samayn lahaa inay si toosa bulshada inay uga helaan xogta iyo macluumaadka ay u baahnaayeen taasna markaas ay ay ku howlgalaan kadib waxa waa kulankaa kulanka wuxuu noqon lahaa markaasi muddose waxay ahaato marka wakti ay ka soo wareegto ayadoo marka wasaaradihii ay heleen xogta ay u baahnaayeen bulshadiin ay tilmaantay qaabka ay rabaan in wax loogu sameeyo markay muddo ka soo wareegto markaa laysugu yimaado fadhi kale oo ah waxyaabihii marka baahidii laydin soo gudbiyay maxaa ka qabsoomay maxaa ka qabsoomay runtii shacabku ma aha oo keliya mar walba in qofka mas-uulka ah mas-uuliyadda loo daayo wax laga sugo runtii dowladnimada marka laga hadlayo dowladnimada sideeda waxa waa waa saddex tiir oo wada socdo waay saddexda hadduu mid maqan yahay oo dowladnimo lagama hadli karo waa mid waxa waa dowlad dowladnimo si looga hadlo waa inuu jiraa dhul in la helo laba in la helo shacab waayo iyo maamulka ama awoodda saldanada soo sovereignty waxa waa wax la yidhahdo saddexdaas soo wada jiro dowlad keligeed ama maamul keligiis ma jiri kara haddii uusan dul iyo shacab hadduusan haysanin haddii shacabka keligiisa uu jiro shacabka haddii uu jiro dhulka uu jiro dowladnimadii maamulku maqan yahay shacabkaas waxa waaye dhulkaas ma jiri karaan waxa waaye waxyaabihii ama soo dhaafay sanadihii ama soo dhaafay waa ka waraysan dhibaatooyinka dalka ka dhacay shacabkii dhulkii ha jira laakiin waxaa maqan awoodii awoodii maamula maqan dhul qaligiisa oo shacab iyo maamul uu ka maqan yahay waxba ma jiri karo marka saddexdu waxa wey waa saddex siir loo baahan si dowladnimo looga hadlo shacabka waxaa looga baahan inta badan xisaabtanka markuu yimaado laakin qof markuu ila xisaabtamayo waxa wey oo raali ah keenaa wada xisaabtano waxaa laga yaabaa xisaabtu marka iyo doodda aan wada gelayn xitaa mas-uuliyadda qaarkeed qofka ila xisaabto in asagana kusoo laabo shacabka mas-uuliyad nama saa ma saarna oo keliya maamul shacabka xitaa waxaa tahay mas-uuliyad inay la shaqeeyaan inay garab istaagaan ee- ee maamulkooda runtii maamulkan koonfur galbeed xukuumadda hadda jirta iyo madaxweynaha ee muddada gaaban ay soo jireen marka laga soo tago dhismihii iyo jiritaanka dowladda koonfurka dowlad dowladeed koonfur galbeed ayaaba muddo kooban oo waxa waye shan sano ah oo jiray ee runtii shalay aada waxaan aan aan ugu bogay ee doodna ma ahayn waxa waye sheekada dhex marta aniga iyo madaxweynaha iyo xildhibaan boono oo nala- ee nala fadhiyey ee wasiirkeena amniga runtii waxay iiga sheekeynayeen shalay oo aad waxa waa ii qiiro geliyey halgankii dhibaatadii loo soo maray dhulkaas xoreyntiisi iyo maamulkaan iyo iyo- iyo meeshan aan fadhino si sahlan inuusan ku imaan runtii wixii ay soo mareen ardajeexii sheekooyinkaas qaar ka mid waxaa iiga sheekan jira habeenwal markaan fursad ku helna ee- ee- ee- ee gudoomiyaheenii hore musan mukhtaar guri laakiin runtii arrimihii shalay sida gaarka madaxweyne iyo boono ay igaga sheekeen runtii waxa weye waa arrimo waxa weye inay isii dhiirigeliyaan ay awood usiyaan moogay waxa weye aanan marna waxa weye aanan dib ii dhigeen runtii waxa la soo maray marka maanta waxay taagan tahay inaanu gacmaha inaan ku adkayno ee- ee- ee hoggaankaas iyo iyo dhibkii loo soo maray dhulkaan la adkeeyo xukuumadduna runtii waxaan hubaa muddadan afarta bilood ay jirto runtii barnaamijka ugu horeysay xukuumadda markii golihi wasiirada madaxweynuhu uu soo magacaabay barnaamijka ay la hor yimaadeen xukuumadda uu madaxweynuhu usoo gudbiyey baarlamanka runtii barnaamij dhamaystiran buu ahaa xukuumadda bishankooda waxa uu yahay howlaha waxaa la raba in la qabto marka insha allah ayadoo taasu marka uu xukuumadda u dirsantahay ayaa xukuumadda waxaan kula talin lahaa beri marka isaab dambe iyo wadahadal xisaabtan ma aha lama xisaabtama wadahadal dhex mari doona ayaga shacabkooda xogta badan ay ka helaan insha allah in si fiican inta loo qoro xogtaasina marka lagu kaabo barnaamijka xukuumadda u degsanaa marka koonfur galbeed ha noolaato ee, ha midoodo ee, soomaaliyana ha israacdo insha allah midnimada soomaaliya iyo nabadgelyada amniga insha allah si wada jir ha looga shaqeeyo shacabka marka aan leeyahay shacabka marka aan leeyahay waxyaabaha een- een- een yaani mas-uuliyadda dowladda keliya uma saarna shacabkay saaranta waxaa ka mid ah waxyaabaha hadda hawlihii uu ka hadlayay gudoomiye gobolka uu ka hadlayay ee ah marka la yiraahdo uu yiraahdo nadaafadda ee gobolka iyo iyo dibutoosidii wadooyinka waxa way ha laga qayb qaato ma ahan oo keli wasaaradda iyo- iyo howlaha guud ama maamulka gobolka laga sugayo xagab xagaajada iyo wax walba inay la yimaadaan qof walba midka ka gurigiisa hormarayo hadduu inta usoo istaago badiilkiisa iskoobihiisa xaaqinkiisa uu soo qaato shacabka meel walba ay joogaan reer koonfur galbeed iyo magaalo kasta oo ka mid a waxaan diyaar u nahay inaan waxna weydiiyaan oon dhagaysano waxaan diyaar u nahay inaan wax u sheegno oon u sheegno meeshaan u soconno iyo qorshaha dowladda iyo horumarka aan wadnaan u sheegno aanna u sheegno wixii ayaga laga rabo annagana ay noo sheegaan waxay naga rabaan isla markaasna aan ka jawaabno u sheegno waxa aan qabanay waa muhiimadda koowaad diyaaraan u nahay waa idinla fadhinaa wasiiradii baa fadhiyo madaxweynihii baa fadhiyo baarlamaankii baa joogo maamulkii gobolkii degmadaa joogo saraakiishii amnigaa joogto cid walbo diyaaray idiin tahay waraysta wixii aad uga baahataan laakiin waxaan rabnaa inaad ogaataan shacabka reer koonfur galbeed meel kasta uu joogo gaar ahaan shacabka baydhabo joogo waxaan u sheegaynaa waxa la rabo dowladnimada la sheegayo waa shacabka iyo dadka intaana nalaga xisaabtanin dowladnimo waxay ka dhisantaa dadka waa iyo shacabka waxa isku tashto oo dowladda garab istaago oo horumarkooda ka shaqeeyo oo dhiirigeliyo waa shacabka shacabka reer koonfur galbeed waxaan ka rabnaa aqoontooda garashadooda inay geliyaan dowladnimada dowladda waxyi ma soo degaayo qofka dowladda markii la sameeyo waxaa laga rabaa waa qorshihii uu ku shaqayn lahaa iyo xiriirka caalamigaha iyo suu bulshada ola dhaqmi lahaa intii aydahay dowladda hadday diyaariso haddii shacabkii uu dowladdii la shaqaynayni uusan amniga kala shaqaynayni uu dhaqaalihii kala shaqaynayni uu adeegyadii bulshadii kala shaqaynayni oo uu meel fadhiyo uu sugaayo in wax walbaba dowladda xilka ka soo gado ma imaanayso horumarka wuxuu ku xiran yahay shacabka annagana waxaan idiin adeegaynaa qowtaa aad doorateen baan nahay adinkaan idiin adeegaynaa wixii aad noo dhiibataan iyo wixii aan ku darno iyo wixii aan keeni karno yaan waxaan kugu qabanaynaa waxaan ka rabnaa marka shacabka inuu nala xisaabtamo isagana aan la xisaabtano haddii ninka ganacsatada oo taajirka oo baydhabo jooga wasaaradda maaliyadda haddii la weydiiyo ay diidaan cunsuurta xaqa loogu lahaa inay diidaan oy ogol yihiin in wiil yar gacanta ku wato inuu intu siiyo inuu intu siiyo ay u baxaan ay baadiye ugu tagaan wax allaala wuxuu hayay aan annaga oo dawladda oo maamulkiia oo amandinayno oo daryeelayno oo ammaankiisi ka shaqaynayno oo horumarkiisi ka shaqaynayno oo waxbarashadiisi ka shaqaynayno oo caafimaadkiisi ka shaqaynayno oo jidadkiisi ka shaqaynayno uu diiday inuu cusuurta bixiyo baqdinna uu la aada meeshaas aadaan raxin nahay dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo maamul kasta oo jiro asagaa isku tashtay oo amnigiisi iyo dhaqaalihiisi iyo horumarkiisa bulshada ka shaqeeyay haddaynan isxilqaamin oo dawladdiina aadna ku kalsoonaanin oo wixii xun aadna fiicmaysanin waxba idinma toosaayaan waxaa la rabaa madaxda maanta joogto wakti bay leeyihiin waktigoodana waa dhammaanayaa haddaad jeceshahay haddaad nacaysid haddaad habaartidna madax habaarana kula joogayso haddaad u ducaysana madax ducaysana kula joogayso nin kasta oo mas-uula oo dalkan jooga oo xil loo dhiibay wuxuu xaq kuugu leeyahay inaad ixtiraamto oo tiraaho ilaahu loo toosi ilaahu xaqa ku aadi haddii laakiin aada habaartid waktigii la doortay afartii sano wuu kula jooga adoo habaar asoo habaaran marka waa isla dumaysaan sida shareecada islaamka iyo diinta ay qabto oo meel walbaba culammada ay ka sheegtay madaxda waa loo duceeyaa waa lala shaqeeyaa waa la garab istaagaa wixii talada hayaanna waa loo sheega waxaa uga baahanteena waa la sheega annagana waxaan ballan qaadaynaa ilaahay hortiisa dadkan iyo dalkan reer koonfur galbeed inaan si daacadnimoa ugu shaqayno oo wax allaalayo wixii awooddaannada aniga iyo systemka aan madaxda u ahay oo ugu horreeyaan wasiirada iyo baarlamaanka iyo hay-adaha kale oo ka hooseeya oo dhan inaan si daacadnimoa oo dawladnimoa oo ummadan waxay u baahneeya inaan qabano waa aragteen tilaabadii ugu horeysa oo qaadnay waxay ahayd inaan soo dhisno xukuumad tayo leh aqoon leh baahiyaha loo qabo buuxinayso firfircoon dhallinyaro ah aqoon-yahanaa waa ku guulaysanay dad dhallinyaro ah oo aqoon-yahanaa oon aaminsanahay maanta marxaladda lagu jira inay reer koonfur galbeed ka saari karaan yaan wasiirro ka dhignay wayna shaqaynayaan waana ku kalsoonahay waana ta idiin soo istaagayaan su-aalaha waraysanaysaan wixii u qabsoomay idiin sheegaan wax qabsoonka dawladnimada aad maqlaysaan maalin iyo laba wax kuma qabsoomaan waxyiina ma soo degaayo ninka markii la magacaabana jannana ma keenaayo amnina ma keenaayo laakiin wuxuu keenaa baleenkii iyo qorshihii uu ku shaqeyna markuu keenana waxaa la rabaa inay kala shaqeeyaan shacabka iyo dadka reer koonfur galbeed marka waa ku kalsoonahay inay arrintaas qabteen haddana ay qaban karaan horumar iyo waxqabad fiicanna ay suubiyeen qorshaha innaga dawladda wuxuu ahaa
dukaanka qalabka dhismeeda guud new star
badiidole ii miranin qubatay jilaal dhobdhobshay ii gaanjir bismillaah wagoog lankabaar mooge qarbad biyoshay haddu quluwad wadaw qaldinya saxnya quminya waalinya mayla ka qiyaasay mayla ka qiyaasay mayla ka qiyaasay oshi mayla ka qiyaasay xaajiyow adii bahadsan ti dabeel koraadi ii dubaysay injeedee danseeha ka galay in boqohoota dibadda ha isku diiwaan gelin boqohoota dibadda inama ha iska diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqay iskorsaaro dig sii sido faday ma ii darsadaas qalabka dhismeeda aad weydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashaha handhoobtay qeybtiya koowadna xamara iyeebaa qatufaasay safarqa harshay khatartis qatiyoodis qarash qiimih geli adoo qabo banow macawiista qabto irabukiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tuub ma seeto kan haqoboy kan haqoboy kaasa qoboy
waxay yahay dhugunsiyaal la qaybogan ka dambeeya barnaamijka kulunku warsanya ku guda jirnaa waliba wadasan kalaha miin ficlan rashka booya barnaamijka saari waan sina darasi akheeray gudoomiyaasha aqalka sare iyo baarlamaanka iyo weliba iyo muddo andhexitay khilaaf siyaasadeed kaasi oo saameyn ku leeday ee, baarlamaanka ee, federaalk soomaaliya haddaba halay waliba hiliis deelaya ee, lamada gudoomiye ee aqalka sare iyo baarlamaanka federaalk soomaaliya iyadoona sheegeen inay guud ahaanba laha afjar iyo khilaafkan dhexeeya lamada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya marka horeen waliba ee, hadale een, gudoomiyaha baarlamaanka ee federaalk soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan kureedna waliba hadale gudoomiyaha aqalka sare الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ee, marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo labada gudoomiye ku-xigeen gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka iyo gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare runtii caawa waxay la tahay waa habeen muhiim u ah baarlamaanka soomaaliyeed oo in muddo abba aqalka sare iyo golaha shacabka aan wada shaqaynayn caawa waxaa lagu heshiiyey in labada gole ay wada shaqeeyaan sida dhabtaa labada gole waa hal barlamaan ay isku yihiin sharci dejintana labada way isla qaabilsan yihiin sida aad la socotaan shuruuc badan oo muhiim u ah doorashooyinka ayaa yaalla oo aan looga maarmayn aqalka sare in eh, dhinaciisii waajibaadkiisii uu ka guto waad la socotaan waxaa noo yaalla dastuurkii waxaa waxaa noo yaalla sharciga doorashooyinka waxaa noo yaalla shuruuc kaloo xiriir la leh doorashooyinka marka bulshada soomaaliyeed mujtamaca soomaaliyeed iyo caalamka waxaan u sheegaynaa laga bilaabo taariikhda tan caawa ah labada aqal ee baarlamaanka soomaaliyeed si wada jira ayay u shaqayn doonaan wixii kaloo howla ah oo jira in u baahan xal in la raadiyo oo ay ka mid tahay in eh, ay samaystaan baarlamaanka xeer hoosaa labada aqal ay u midaysan yihiinna waxaan rajaynaynaa si degdeg ah in xeer hoosaadkaas loo sameeyo oo labada aqal ay wada leeyihiin waxaa kaloo jira guddiyo muhiim u ah oo guddiga adeega baarlamanka uu ka mid yahay asagana si degdega in loo dhiso guddiga adeega baarlamanka oo labada aqalba hoseeya marka insha allahu tacaala waxaan dardargelin doonaa howlihii noo yaallay Eh, mar labaad waxaan u mahadcelinayaa eh, guddoonka eh, golaha aqalka sare iyo guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka oo eh, runtii eh, arrinkan eh, door muhiima ka qaatay
waxaan dadweynaha soomaaliyeed iyo caalamkaba u sheegaynaa in guddoonka baarlamaanka federaalka soomaaliya labadiisa aqal ay kulmeen oy ka wada hadleen shaqadii taagnayd ee wada shaqaynta labada aqal markii aanu ka doodnay ee aanu ka wada hadalnayna waxaanu go'aansannay in wada shaqayntii labada aqal ay bilaabanto oo ay noqonayso wixii khaladaad ah ee jirana in la saxo shaqadii baarlamaankuna ay bilaabanto oo aan dalka u shaqayno arrintaas oo aan isleeyahay muddo dheer ayay dadka soomaaliyeed arrintan sugayeen waxaan caawa u sheegayaa aniga oo ku hadlaya magaca guddoonka labada aqalba hawshaasi inay bilaabantay oo aanu ka heshiinay in hawshii si rasmi ah oo wada jira aanu bilowno aad iyo aad baad mahadsantihiin
ducaysane subermarket subermarket ka ducaysane duro waranga leh degdhow seefan leh dadaali horumar ganacsi doorshayna ducaysane subermarkeda leh suuq meeldegiyo subermarketka ducaysane sifo welba bagaash sanadkun wali habahi meelalanka seedow subermarketka ducaysane dooqii dadweynagow doorkii dukaamew danyar kalkaalo diir darkaa ku gal deegma deerima leh ha ku daldalo wali dantiyo ka hayta ducaysane subermarket sifidiis haata wal leh suuq bay dhowmayka sheegna subermarketka ducaysane suul isalada lahambuuyi agabshaysa safo walse laha ka koobo kormaya agabka iskala safan subermarketka ducaysane ilow waysin kormare barfum bariime ee bidhaantiyo shal duwan badinkii biflikasiyona biloo gudaantiya arabtis lambogow saabuun ishaamba uunsa
waxaa yahay dhugunsiyaalla guudahaan wali baantaa kaaf meere barnaamijka kulanku warsan oo namudan siinkuwa idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo barnaamijka oo kuwali baasaaray waan sinadirase akheeraya anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada maada ku diirta waliba maamadahay saaxiibkayga maxamuud ali cabdulaahi inta barnaamijku barnaamij limada reedon kulmaan akheeraya waa cabdirashiid rashkaboy oo sinkatabowsidaasiyo ammaan allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu